أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kataabil akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo fariin uu dirayo mid ka mid ah maxaabiistii riddada ee lagu qabtay weerarkii lagu furtay degmada tawfiiq ee ekes masaajid cali gaduud baadirigii ugu weynaa kiristanka caalamka ayaa bakhtiyey kadib markii xanuun uu la soo dirsay diblomaasi amerikaan ah ayaa kooxda riddada soomaaliya ku tilmaamay dabadhilifyo markii ay jabeen xagaxagasho ku bilaabay kuwii ay gacantooda ku jireen sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxdii riddada soomaaliya jab iyo fashil kala kulantay duulaanka ay ku qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah beesha tuni ee degta wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyadda xoolo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka munaasabad lagu soo gebagabeynayay xalqos tasxiixa ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga bakool عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay saddex labaatanka bisha shawaal kun afar boqol iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagoo dhan kataabil akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo fariin uu dirayo mid ka mid ah maxaabiistii riddada ee lagu qabtay weerarkii lagu furtay degmada tawfiiq ee ekis masaajida cali gaduud ee gobolka shabeellada dhexe haddaba warbixinta warkan waxaa haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ee dowladda isku sheegii shalay meesha i keentay ee beriga maanta waa waa iga carartay marka waxaan leeyahay maanta anagaa saas u naal anagaa maxaabiis ah
axmed cusmaan shariif waa maxbuuskii saddexaad oo ka soo muuqanaya kaamirada kataayib al ikhbaariya kana mid ahaa maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii degmada tawfiiq masaajid cali guduud ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe maxbuuskan waxa uu kooxda riddada soomaaliya kusoo biiray sanadkii laba kun iyo kow iyo labaatankii bishii afaraad isagoona kaga biiray magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir isla sanadkii laba kun iyo kow iyo labaatankii ayuu tababar ciidan kusoo qaatay halka loo yaqaano iskuul bulusiya ee magaalada muqdisho waxa uu maxbuuskan ka mid ahaa ciidamo fara badan oo lagu soo xaaqay furumaha dagaalka ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaanuu markii dambe ka mid noqday maleeshiyaad maxaabiis ahaan loo qabtay oo galay gacanta mujaahidiinta kadib markii uu ka dhaawacmay mid ka mid a labadiisa gacmood isagoo ka soo muuqday kaamirada kataayib al ikhbaariya ayuu maxbuuskan ka warbixiyey halka uu kaga soo biiray riddada tobabarkii ciidan ee uu soo qaatay iyo ugu dambeyn halkii lagu soo qabtay
anigoo ah magacayga axmed cusmaan shariif ee ku biiray ciidanka ee labada kun labaatan iyo koodii bisha afaraad waxaana kala soo biiray ee muqdisho xamar ee degmada waa wadajir marka koorsada waxaa aga soo baxay iskool burusiya labada kun labaatan koodi waana la soo qaaday gobolkan shabeellada dhexaana la keenay gobolka laba saddex bilood afar bilood shan bilood markaa meelaha ka shaqeynay kadib waa masaajidka cali gaduudana la keenay masaajidka cali gaduudna waxaa nooga qabsaday dagaal oy mujaahidiinta soo qaadeen xeli abaaro laba iyo tobanka sac laba iyo tobanka sac subaxnimo marka anigoo dhaawaca laiga tegay gacannamaa burbursan anigoo dhaawaca laiga tegay halkaasaa laiga cararay sida saaxiibadiisii hore oo kale ayuu fariin cod dheera u diray maleeshiyaadka riddada ee ku sugan furumaha iyo kuwa hadda u soo hanqaltaagaya furumaha dagaalka isagoona ku yidhi war ka jooga annagaa bohol ku dhacnaye ee dadka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ee maanta anagaa gacan ku jirna marka waxaa idin leeyahay yaaninla qaldin yaaninla qaldin sida anagoo kale yaaninla qaldin anaga waanoo la qalday ee waxaan macnaa wax inaa noola sheegay marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaan u diraya fariintan u diraya waxay tahay qof walbo macnaa soomaaliyeed macnaa inay askarta xaggooda ka fogaadaan iyo hadda kadib meel walba wax walba lagu qoraa marka waxa waaye anagaana la qalday ciidankan hadda kasoo tagay waa yaqaanaan waxaan fariin u dirayaa inay dib dambe usoo laabanin meeshaan qof walba gurigeeda ha joogto adduunyadeeda iyo shaqadeeda kala qabsato islaan lalama dagaali kara dheelaa ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed la tashkiilinaya oo murahabaaminaya macnaha inay dagaal ka galaan islaan lalama dareeri karo islaan lama- lalama dagaali karo marka waxaan dhihi lahaa qof walba gurigiina iska jooga qof walba macnaha ee hooyo iyo aabba la jooga waxa uu maxbuuskan sidoo kale fariin u diray murtad xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya oo ahaa murtadkii jaxiimada shabeellaha dhexe u diray maleeshiyaadka riddada kuwaasoo noqday wax la dilay wax dhaawacmay iyo wax galay gacanta mujaahidiinta iyagoo maxaabiisa madaxweyne xasan sheekh waxaan fariin u dirayaa dadka qaldiisa dhaaf dadka ka jooja qaladka waa tawar ma lahan awood ma lahan awoodoodu way way daciifaan marka waxa waaye kitaab baa lala dagaali kara marka waxa waaye eh, dowladda isku sheegay shalay meesha i keentay eh, beriga maanta waa waa iga carartay marka waxaan leeyahay maanta anagaa saas u naala anagaa maxaabiis ah
ugu dambeyntii maxbuuskan ayaa noqonaya kii saddexaad oo maalmo gudahood ka soo muuqda kaamirada kataa'ib al ikhbaariya kadib markii isaga iyo maleeshiyaad kaleba gacanta lagu dhigay dagaalkii degmada towfiiq ee wilaayada shabeellaha dhexe mahadsanida waa xasaan baadirigii ugu weynaa kirishtanka caalamka ayaa baktay kadib markii xanuun la soo darsay sida uu ku waramayo marwaan maxmed faranses oo ahaa baadirgii ugu weynaa ee kirishtaanka adduunka ahaana kii ugu horreeyey ee ka soo jeeda laatiin ameerika ee taariikhda kiniisadda kaatooliga ee roma ayaa bakhtiyey isagoo siddeetan siddeed jir ahaa siduu ka dhawaajiyey faatikaanka isniintii gaarka lagu magacaabo kardinal kifin farel ayaa ka sheegay telefishinka faatikaanka in bobka uu geeriyooday toddoba iyo soddon iyo shan subaxnimo isagoo yidhi waxaan si murugo leh idinla wadaagayaa baadirgeennii faranses uu saakay geeriyooday gaalkan baktiye wuxuu dhowaan ka soo baxay isbitaal uu ku jiray muddo soddon iyo siddeed maalmood ah halkaas oo looga daaweynayay caabuq daran oo sambabada ah sida ay sheegtay warbaahinta royters iyadoo intaas ku dartay in maalin ka hor geeridiisa uu ka soo muuqday fagaaraha easter beaches isagoo salaamayay kumanaa dad ah oo u dabaaldegayay ciidaalaad lagu magacaabo easter boob faranses oo magaciisa dhabta ah yahay georgi mario borgulio ayaa bishii maarso noqday hogaamiyaha ugu sarreeya ee kiniisadda katoliga isagoo ka soo jeeda magaalada buenos aires ee dalka argentina wuxuuna ahaa baadirgii ugu horreeyey ee ka soo jeeda qaaradda ameerika mahadsanida marwaan diblomaasi ameerikaan ah ayaa kooxda riddada soomaaliya ku tilmaamay dabadhilifyo markii ay jabeen xagxagasho ku bilaabay kuwa ay gacantooda ku jireen warbixinta warkan waxaa haya cali aadan cabdulaahi cali yare xoghayihii hore ee arrimaha afrika u qaabilsanaa maraykanka gaalka lagu magacaabo tibor nagi ayaa kooxda riddada soomaaliya ku tilmaamay dabadhilafyo aan awood lahayn oo waxba aan qabsan karin gaalkan oo horey usoo noqday safiirkii maraykanka ee itoobiya ayaa si adag uga jawaabay hadal ka soo yeray wasiirka arrimaha dibadda ee kooxda villa soomaaliya murtadka lagu magacaabo axmed macalin fiqi diblomaasigan ameerikaanka ayaa murtad fiqi ku eedeeyey in isagoo haba yaraatee wax gacanta ugu jira aanay jirin uu haddana doonayo inuu wax ka sheego ciidanka a u som ee ku howlan ilaalinta amnigiisa wasiirka dibadda ee fiqi waxba ma qaban karo laakiin wuxuu qaniinayaa gacantii ilaalinaysay amnigiisa islamarkaana wuxuu dhaleecaynayaa madaxa howlgalka a u s som oo ah xoogga ku ilaaliya muqdisho ayuu yidhi gaalkan ameerikaanka ah oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa ekis murtad fiqi ayaa ku eedeeyey sihayaha madaxa howlgalka a u s som gaalka lagu magacaabo sifiul bam inuu ka soo horjeedo waxa uu ku sheegay horumarka maleeshiyaadka gurguurte islamarkaana uu taageeray mujaahidiinta al-shabaab waxa uu eedeeyey madaxa a u s som oo ah ciidanka isaga ku ilaaliya muqdisho inuu la dhacsan yahay al-shabaab haddaba yaa dhab ahaantii u adeegaya danaha al-shabaab iyadoo la adeegsanayo eedeymo aan sal lahayn ayuu yidhi xogayihii hore ee arrimaha afrika u qaabilsanaa dowladda saliibiyadda maraykanka sifiil bam ayaa dhowaan warbixin uu ka horjeediyey waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobey ku sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay ku tallaabsadeen guulo waaweyn oo halis ku ah jiritaanka kooxda riddada soomaaliya bam ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen hub aad u fara badan islamarkaana ay beegsadeen goobo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin madaxtooyada villa soomaaliya iyo xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee isbahaysiga saliibiyiintu ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waad mahadsantahay cali yare sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda riddada soomaaliya jab iyo fashil kala kulantay duulaankii ay ku qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah haddaba faahfaahinta warbixintan waxaa haya walaalka cabdiqani maxmed murtad cabdifataax xasan afraax oo soo noqday gudoomiyihii hore ee maamulka riddada ah gobolka hiiraan ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay ku fashilantay dagaalka ashahadalla dirirnimo ee ay kusoo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ah ee wilaayaadka islaamiga isaga oo waraysi bixinayay ayuu sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta xoog looga qabsaday deegaano badan sidoo kalena kuwa kale ay isaga baqacarareen hogaanka maleeshiyaadka riddada ayuu sheegay inay liidato hogaamintooda ciidan way jirtaa in deegaanada qaar la qabsaday qaarna dib looga baxay waxyaabaha keenaya in si deg dega ay ciidamadu ku jabaan ama ay meel uga baxaan ayadoon culays weynaba aysan saas sii jirin asbaabo dhowr ah ayaa keenaya qaabka ciidanka lafirkiisa loo maamulayo iyo qaabka loo howlgelinayo qalad ka yimida iyo farsamo xume iyo aqoon la-aan meeshaas ka jirta ahna waa jirtaa hadalka murtadkan ayaa ku biiraya hadallo ceynkan ah oo saacadihii lasoo dhaafay ay jeedinayeen madax iyo saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta kadib jabka xooggan ee ay kala kulmeen furimaha dagaalka madaxweynaha kooxda riddada ayaa hadda waajahaya xaalado aada u culus kadib weerarkii mujaahidiintu ay kula wareegeen aadan yabaal oo lagu dilay afar boqol oo askari oo murtadiin ah waad mahadsantahay cabdiqani beesha tani oo degta wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyad xoolo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ka jira furimaha hore ee dagaalka cismaan axmed ubow ayaa tafaasiisha warkan eegaya garab istaagga jihaadka waddada allaah wuxuu ka mid yahay acmaasha ugu fadliga badan ee lagu kasbado raalli ahaanshaha allaah iyagoo arrinkaasi ka duulaya hayay qabaa'ilada muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah waxa ay dardargeliyeen garab istaagga mujaahidiinta ka dagaalamaya bariga afrika dhowaan beesha tunni oo ka mid ah beelaha degaha koonfurta soomaaliya ayaa waxa ay toban neef oo geelah ku wareejiyeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyagoona sheegay inay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha dagaalka munaasabadii geel wareejinta oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa ugu horeen waxaa halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee beelaha tunni suldaan maxamed cabduqaadir geegana iyo shawaalona ka jarna jubbada dhexe iyo roogna tuman neef geele iyo wareejiyahayna tumankaas neef oo geele oo beele iyo islaqaanti nabadoonnadii iyo ii wareejiyeen annana wala insuranaa inaan ku wareejiye mujaahidiinta gaar ahaan waaliga jubbada dhexe sheecla darwiish iyo ku wareejiyahay usana inuu isku wareejiye mujaahidiinta noo deersii maadaama us jubbada dhexe iyo uswakiilanaye markaa sheekhanaa holaasuna koo wareejinay biidnillaahi albaari meerilanka talagalay inaad deersida waana deersi doonta insha allah intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha tunni ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kuwaas oo si isku mid ah u sheegay inay mujaahidiinta ku garab taagan yihiin naf iyo maalintuba waxaan halkan ka caddaynayaa anigoo ah beesha shangamaas gaar ahaaneed beesha daafiraad in aan ku wareejinnay suldaan aadan cali waxaan ugu talagalnay geelaas mujaahidiinta furunta hore ku jilba xiran ayaan ugu talagalnay inta ma joogna haddii ilaahay dhaha toman geel inaanu bihiina fidayna beesha tun hadduna beelweyntuna ka dhalayno gaar ahaan beesha goygaal wilaayada islaamiga garabkaya joogna hamiin iyo maalan xoolahana maa xool unu qasabna niikishana noysi qafaala maaha ilaahay dartay ibiisina tobankaasna ujeedka lilaah ma ahay inaa oo mujaahidiinta oo furunta joogo ina laka caawiyo ka garab jalna marka ina ilaahay nii ka anfaco walaalahaas nii dhiiban ina ayana ilaahay ajar ku siiyo jihaadka ina ilaahay macnaha qaybtatiya ku siiyo unana ilaahay nii ka anfaco mujaahidiintana ilaahay ay ka kaalmeeya ugu dambeena golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ka hadlay munaasabadda ayaa bogaadiyey geela ay qabiilka tunni ku wareejiyeen mujaahidiinta beelweynta reer tunni aad bay u mahadsan yihiin dadaalkii iyo juhdigii ay bixiyeen aad baan ugu faraxsannahay waan soo dhowaynaynaa dadka laga soo qaadaya waxaan leeyahay beddel khayr qabo ilaahay idin siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamaa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu waxaad bixisaan oo khayr ah beddelkiisa ilaahay waa idin siinayaa way gobrogan ana gaalla biyaw waana biyaasa beelashan gamas waylanaha gaalan moorida laha kubiyi iyo dadka ha dhiibidi ilaahay subxaana wa tacala ha ku abaalmari walaalina bahi ilaahay dartiisu wa waa kalimatullahi hiya alculya waa ilaahay kelmadiisa in la kormeel dartay alin bi waylanaha beella tunni si la in garab teeganaan jihaadka ku dareera bariga afrika waylaynaha beela ka faraxsannahawna beelo beelo deriska una adna waa qayb ka mid ah dadaalada bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah ay ku garab taagan yihiin walaalahooda mujaahidiinta ee har iyo habeenba difaacaya kitaabka allah oo ay dumintiisa isugu habarwacdeen gaalada caalamka waana arrin muujinaysa midnimo iyo isku duubni muslimiinta dhexdooda ah waad mahadsantahay dhuubow ugu dambeyntii munaasabad lagu soo gebagabeynayay xalqada saxiixa ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga bakool cabdiqani maxmed ayaa mar kale warbixinta warkan haya ah ardayda noo gaarayay in ka badan labaatan arday ayaa ka qalin jabisay madarasadaha saalim mowla abi xudeyfa oo ka mid ah madaarista taxfiidka qur-aanka ee hoostaga maktabka dacwada waxayna ardaydu xifdiyeen qur-aanka kariimka ah culuumtiisa ah caqiidada ah adkaarta iyo axaadiista xafladii lagu maamuusayay ardaydii qalin bedelatay ayaa ka dhacday deegaanka geliye ee wilaayada bakool waxaana munaasabada kasoo qaybgalay marti sharaf isugu jira mas-uuliyiin waxgarad culimo iyo waalidiin ugu horeyn ardaydii qalin jabisay ayaa bandhig cilmiyeed heer sare ah goobta kusoo bandhigay ونشكر أيضا لوالدينا الأبرار الذين صبوا علينا وابل الرحمة المدرار وقادونا نحو التطور بإصرار ربونا من الصغر حتى أصبحنا من الكبار وتوسمنا بوسام الوقار فمن عليهم يا رحيم برحمة وجازهم الحسنى يا خير غافري ونخص بأطيب شكر واحترام وأحر تقدير وإعزاز بمعلمنا النصوح الباذل الهشوش أقرأنا فقرأنا وصحح نطقنا فأعربنا ما أعظم أثره فينا أفحم الأفواه بعظيم الفضل وأخرس البليغ بجزيل المنن نسأل الله أن يعطيه أفضل ما يعطي عباده الصالحين ويرضى عنه ونقول له عش سالما بين الأنام مكرما واسلك سبيل الحي كن مترمما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طاب يومك كيف الحال يا أخي الحمد لله بخير وعلى أحسن حال وأنت وأنا كذلك يا أخي لمشارك مع الحاضرين بعض المنن التي من الله بها علينا أود أن أسألك عدة أسئلة في التربية الإسلامية فلتسمح لي من فضلك نعم وبكل سرور أطلق السهام وابدأ على بركة الله لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون waaliga wilaayada bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan ayaa kelimad muhiim ah ka jeediyey xafladda isagoona si gaar ah ula dardaarmay waalidiinta ardayda may kaloo la dardaarmo faday walaalayaal waalidiinta ciyaalkun dhalan ciyaalkan hadda labaatan iyo afar rug labaatan iyo afar lee maroogda magaaladan ciyaal marka shan boqol li boqolka dhawaada rogan haddiiba kun undeeraan maanaa ma kusii badan boqolaala leer kor ciyaalkaas waxay ma imbaahanyiin in oo lan fa'iiday la tarbiyeeyo oo diinta islaamka la bara iyo waajibni ah waalidiintan waajiba kaata unun waajibaniyad lianna kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi xadiidkaas oo bukhaari iyo muslim ha saareen nabag ilaahay markii ku warramaay lankasta in yersin ayi gowsaar ayi wali usmaana la raasiyiin qiyaamo la koorsadaa ilaahaynin sheegay marka may waa isku tashiya lan baahanyi wada shaqeyn lan baahanyi in marka maana la iska kaalmay sida wanaag iyo khayrka lan baahanyi insha Allah taala sidii un an bilaawni in marka may waa madrasadun macallin oo isan baas un siin warsadaan wilaayada mushaarjay dhiibaas lan sheeni isan un ku faa'iideysateen ciyaalku may waa hadda quraanka dhamaayeen quraanka xifdiyan ee culumta asaasigan walaalo ku bari laakiin wali faan oo farqo maqadno oo may ka jeedno dhammaanta manayaalka aan leeyahay wali yaala inta roogan dhamaanba ma ilan baahanyaa wilaayada insha Allah taala odayalka ku wada hadal doonaa hadii ilaahay gol waa aan koynay aan safarnay mashruuc ya wadna magaalada insha Allah taala oo dacawiya oo khayriya oo waxbarasha Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in juhdigu sigaa hor u wadno maalmiin kalena sheegna haddana isan baasasiin warsadaan iyo fadaan magaaladu mashruuc ballaaran yaa insha allahu tacaala aan wadna haddii ilaahay ogolaada malaaq muxiidiin cabdiraxmaan aadan iyo malaaq xasan macalin liibaan oo ka mid ah nuqabada wilaayada bakool ayaa goobta kelimaadka kooban ka jeediyey ma inta fadhiye dad ulaado madi la haraaya iyo ulaadiis lamid ay roogan wal haraysaa madi la haraay walay la sheega la rawsuuna balka garabka ka qaaday iyo iske beerta baa inka babalkay lawsay inta ka daayaan inka la goyto hatana geeka fiiriyahayan roogan waan intaasta waqti iyo suruugan le magaala galilay le suruugan adalay ka saas unuga laakiin ulaadan geek ilaahay kalaam sheekay ciso ween inta dadaan kooyahay ilaa heer gobol ku kooyahay waalan koo iyo meebal cilmiga iyo baradeen may basan lanaa hal laazimo sheekii si ilaahay san fahamsi hal laazimo hal siyaasado dadka waalidiinta ah geega kulay xafladiyada iqtitaamu man nafru taaqala ruug bal walaa iqtitaamnaga di madrasadii macalinka isla roogi iyo qeybtan hata ee laakiin walbarashada geega iqtitaamka geega ma walbarashada gogolada dhalashada ilaa dhimashadu wala ka tilmaamay culimada saas ka tilmaamay runtii ka farahasangna ilaahaygeena in suurta geliyey xafladda unaynu koyno jiilkun arday jin yar oo shaabka eh oo nuurkun ka muuqda xafladda oo qiib galan ilaahaygiiyo ardayna in suurta geliy ya mahadle jasaakum allahu khayr waana siin du'ayaana jasaakum allahu khayr haani horan socday han laabagna ilaahay siinka weela hal dadaaloy dadaal badan muuqda insha allahu taala unayna maagin garabkiingaana madaarista waxbarashada wilaayada bakool ayaa sanadihii u dambeeyey laga dareemayay horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah kadib markii wilaayadu ay juhdi ballaaran gelisay macalimiinta madaarista mahadsanid cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus waxay lagana waanagayn taas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu